dalka jabaanna waxaa jooga oo jaamacad wax ka dhiga ibraahim migaag samatar oo wasiir iyo safiirba ka soo noqday dowladdii soomaaliya yuusuf garaad oo wareystay ayaa ibraahim migaag waxa uu weydiiyey labaatan sano kadib dowladla-aanta soomaaliya maxaa laga faa'iiday horta de runtii faa'iido iyo khasaaraba w arrimaha way isku jiraan waan gartay ayatinka dambeeto ayuunbaa la qiyaasayaa ayatinka dambeeto khasaaraa laga qaaday sanadihii hore dawladdu way kuloliga way fiicnayd aan taariikhda dib ugu noqonna ee waxaa kacaankii militariga loogu sacbiyey dadkeeniibaa ka qancay dawladnimadii markaasay moodeen in haddii abeid maayo uu iman doono discipline iyo horumar iyo wax waliba laba khasaarena waa laga qaaday xornimadiina waa la waayey waagaa hore in dawladihii hore muu jirin qof keliyo siyaasadda xidhnaa tii dambena waa tii la ogaa inta la dilay inta la xeliyay wax walba haddaba haddaynu dib u yaro noqono sanadaha hore way yaraa may xumaynba oo waxoogaa tallaabooyin wanaagsana wayway qaaday dawladdu oo haddii abeyd maayo ama ha noqoto ilitaracyga in la baabi'iyo ama iska waxu qabsadii ama dadkii oo la kaxiyo laakiin marka dambe way isku dhalaashay waana isku xartay haddii laga soo gudbo taas labaatan sano ayaa ka dambeysay hadda siyaad barre markii dalka laga saaray ama dowladdii uu madaxda u ahaa ay duntay labaatankan sanee dambe marka siyaad barre ka dambeeyey maxaa laga faa'iiday maxaase lagu khasaaray bal faa'iidada haddaan ku horreyno maxaa laga faa'iiday wallaahi faa'iidadu xagga geesta somaliland un bay jirtaa somaliland un baa degtay nabad samaysay dhaqaalaheedii dhistay magaalooyinkeedii burburay dib u hagaajisay doorashooyin qabatay xorriyad samaysay iyadoon cidina ictiraafin cidina caawin laakiin xaggii kale ee soomaaliya dee waatan aynu arkayna waxa ka dhacaya waxba lagama faa'iidin way kasii dartay marka haddii laysku soo duubo labaatanka sane maxaa lagu qiimeyn karaa waxaad ka soo qaadaa uun waxaan dadkubaa yidhaahaan adduunka ba yidhaha failed state dawlad khasaartay mustaqbalka haddaad fiirsana maxaad is leedahay maadaama soomaaliya hadda dal qaran burburay ay tahay somalilan oo nabadda iyo doorashooyinkaas samaysay aanay ictiraaf caalamiya haysan iyo madax bannaani buuxda maxaad is leedahay mustaqbalka in ay dhacaan way tahay anu waxaan isleeyahay horta waa waa mide horta marka hore dadka soomaaliya oo koonfurtii hore weeye inay ogolaadaan xaqa somaliland inay dawladdeedii dib u soo ceshato deetana markaa iyagu waa dad soomaaliyeed ay saaxiibaan somalilandna waxbay ka qaban kartaa markaa intii tamarteeda iminkase mushkiladiiba way si yara adkaatay oo waatan dee ay soo galeen afka ku ballaadhan mayne waxaan aynu ognahay marka waxaa loo baahan yahay in soomaaliya laga sameeyo nabadayn sida keliya ay somaliland wax uga qaban kartaana waxa weeye in horta ay reer soomaaliya kooxaha ku jira meesha ogolaadaan dawladnimadeeda marka isku mid baynu nahay waxbaynu ka qaban karnaa labada tide teed hormarinaysaa waa dhab in ay iscaawin karaan ma waxaad hormarinaysaa in soomaaliya oo aan xasilin oo kooxaha tiri afka marin mayno iyo dowladda iyo puntland iyo kooxo kale intaba intay isu tagaan oo iyaga heshiin leh amaba diriraya ama siyaasadda isku haysta in ay iyagu aqoonsadaan somalilan kadib somalilan ay iyaga heshiisiiso mise waxaad hormarinaysaa in somalilan ay marka hore sidii dowladnimada kusoo noqon lahayd ka shaqayso oo markaa shuruuddeeduna ay taa tahay hadday doonto ama ay kala dhex baxdo danteeda wallaahi anu inaadar yuusufa waxaan ahay nin toban sannadood halgankiiya sana ku soo jiray waxaan waan ku xiiqay shardiga keliyahay somaliland wax uga qaban kartaa waxa weeye waa inay soomaalida kale ogolaataa somaliland gobonimadeedii inay lasoo noqotay oy markaana tidhaahaan walaalayaal waxna la qabto wada kaloo banaane ima muuqato sida etoobiya iyo eriteria oo kale haddaad fiiriso ay ku xalliyeen arrintooda suuragalka ma ah miyaad leedahay soomaalida waxaanay suuragal uga ahayn etoobiya laba dawladood geesna waxaa ka jiray xarakad dhisan oo guulaysatay geesna dawlad dhisan oo wada hadlay somaliland yay la hadashaa iminka mashabaab bay la hadashaa xasan daahir cabid bay la hadashaa mashariif bay la hadashaa yay la hadashaa marka waa iyo cidda aqoonsanaysaad ka doonaysaa inay aqoonsato kooxahaasi mid waliba waa inay mabda-eeda gooni u caddaysataa oy sheegtaa inta aanay sheegin somaliland si ay wax u qabataa waa ka adagta waanu jecel lahay waa walaalahayo inaan waxla qabanno aada iyo aad ilaa hadda labaatan sanay maraysaa koonfurtu lagamana helin mowqifkaas marka haddii ay dhacdo in ay ku soo dhici waayaan toobiyahaas hadda aad weydiinayso maxay kula tahay in ay xal noqon karaan de waxba male somaliland way iska noolaan kartaa taiwanba way nooshahay dhaqaalaha yaga waanu dhisan karraa wadanka yagana waanu dhisan karraa adduunkuna wuu noo iman karaa yeelkadeeda ictiraafka waxa ninkii daalaya ha daalo kii dagaalamaya ha dagaalamo annagu nabad baanu samaynaynaa dalka iyagana waa dhisaynaa kuwaana wanaag baanu la doonaynaa xagga somalilan haddaad fiiriso ictiraafku muxuu kala maqan yahay baad isleedahay maxaa ugu weyn haddaad u fasirto dadka in laba saddex arrimood yuusufow waa mide in dowladaha waaweyne waxay leeyihiin dee horta africa hayd in ogolaato taa waynu wada ognahay africana waxay leedahay xuduudkii isticmaalka la bedeli maayo Waan gartay.
somalilandna waxay leedahay annagaaba xuduudkii isticmaalka ku taagan Ah.
taa mid dhe aha to kalena waxa weeye bal horta haddii idinku soomaali tihiin gees wax isla dhiga sidii eritrea iyo etoobiya waataynu hore u sheegnay haddaba mushkiladdu waxa weeye eritreana waxaa jirtay xarakad dhisan etoobiyana dowlad dhisan iminka cid xamar dhisan oo lagala hadlaa arrimaha iyagoo mid waliba mowqif mowqifkeeda gooni u sheegta mooye dee ma taalo Mm.
marka mushkilo culus weeye in annaguna waan waanu iska noolaan karraa intaa waxaan filaynaa adduunkaba inuu intuu iska daalo iska kayo ogolaan doono markay tansoodan dhammaato ayaynu rajaynayna bal markaa inay mowqifku isbedelo in african unionku waa kii usoo diray guddi hargeysa Garta.
waa hore shan sano ka hor haye waxay leedahay xaq bay u leeyihiin laakiin dowladihii baa weli waabanaya hadday iminka sadar sodaan ogolaadaan ha dee there is no reason looma baahna sabab somaliland lo- loo diido markaana somaliland hadday dowlad noqoto ha firaaqaanu u yeelanaynaa inaanu inaanu kala dhex galno haddii abiidmayo intii tamartaya ah een, kooxaha soomaaliya isku haya ibraahim migaag samataro isagoo jooga waddanka jaban teleefonka ugu warramaya yuusuf garaad